aabiil iyo qaabiil jidka qurbaanka casharka tobanaad qaybta koowaad nabadgelyo iyo naxariis korkiinna ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebo naxariis guud iyo midba garab naxariista waxaynu ku faraxsan nahay in aan maanta idiin soo jeedinno barnaamijkeenna jidka xaqnimada barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu aragnay rabbiga markuu aadan iyo xaawo dambaabeen qorshihii uu ka lahaa dunida si uu uga badbaadiyo bini aadamka oo dhan awoodda shaydaanka dembiga iyo naarta waxaynu aragnay in rabbiga uu diiday caleenta bardaha ay ka dhigteen dharkooda rabbiga wuxuu barayay in dembiga aysan lahayn sidii ay ceebtooda u qarin lahaayeen eebbo keli ah ayaa badbaadin karaa dembiilayaasha qirashadooda dembigooda maanta waxaynu ka hadli doonnaa carruurta aadan iyo xaawa qaabiil iyo xaabiil qaabiil oo diiday in uu rabbiga adeeco iyo xaabiil oo rumaystay ilaah sidaan aragnay aadan iyo xaawa oo ku noolaayeen dunida rabbiga wuxuu uga soo ceyriyey beerta jannada dembiga ay sameeyeen awgiis bal aynu eegno buugga towraadka wuxuu leeyahay ninkana naagtiisa xaawa ahayd buu u tegay wayna uureysatay oo qaabiil bay dhashay oo waxay tidhi wiil baan ku helay rabbiga caawimaaddiisa dabadeed waxay dhashay wiilkii xaabiil xaabiilna wuxuu ahaa adijir laakiin qaabiil wuxuu ahaa beerfale tani waa taariikhda sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka aadan iyo xaawa waxay dhaleen xaabiil iyo qaabiil waxayna ahaayeen dembiile sida waalidiinta kale dembigii aadan wuxuu ku faafay carruurtiisa sida cudurka wasaqaysan oo kale cutubka towraadka wuxuu leeyahay oo kale sida tan aadan wuxuu jiray boqol iyo soddon sano wuxuuna dhalay wiil isaga u eg oo araggiisa leh magiciisuna wuxuu ahaa seeda maalinbaa waxay ahayd in qaabiil iyo xaabiil ay rabbiga adeecaan ay tukashada badiyeen maalinbaa waxay ahayd in qaabiil qurbaan ahaan rabbiga u keenay midhihii dhulka xaabiilna wuxuu wax uga keenay curadyadii adhigiisa iyo baruurtoodiiba rabbigana wuu eegay xaabiil iyo qurbaankiisa iyo qaabiil iyo qurbaankiisa dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabtaan wax su-aal ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at g mail dot com
أفكك mana allah inan yahay aakhirana weyn wasku arkay goorma haddii waa adduunye ad iga irdoonde oo axdigaynu duganyo waxadkee iloonde haddii waa adduunye ad iga irdoonde oo axdigaynu bidanyo waxadkee iloonde ifka intaad ku nooshahay kaa aarsan maaye amana allah inuu yahay aakhirana wayge wasku arki doona ifka intaad ku nooshahay kaa aarsan maaye amana allah inuu yahay آخرنا ويلي واسكو أرقدون Haji Octavio Oz
xaabiil iyo khaabiil jidka qurbaanka casharka tobanaad qaybta labaad qaabiil iyo qurbaankiisa rabbiga muu eegin qaabiilna aad buu u cadhooday wejigiisana wuu madoobaaday runtii qurbaanta qaabiil iyo xaabiil way kala duwanayd midba wuxuu keenay dhirta midna wuxuu keenay laax ido ah rabbiga wuu caafiyey dembigii xaabiil xaabiil rumaysad ayuu ilaahey uga bixiyey allabari aad uga wanaagsan kii qaabiil sidaa daraaddeed waxaa loogu markhaati furay inuu xaq yahay ilaahana waa ka markhaati furay wixii uu keenay oo dhan xaabiil ilaahey buu rumaystay laakiin qaabiil muusan rumaysanin rabbiga dembidhaafka kuma xirno hal qof keli ah isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha sidii uu dhaxlay magaca ka sii weynkooda isaga nebiyada oo dhan ayaa u markhaati furaa in mid kasto isaga rumaysta oo diinta xoojiya uu guulaysan doono awoodda rabbiga waxay tahay sidatan waayo hadalka ilaaha wuu nool yahay waana sheegnay oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh isagoo ka dhex dusaya ilaa kala soocinta nafta iyo ruuxa iyo xubnaha iyo dhuuxa waana kala gartaa fikirada iyo waxyaalaha qalbiga ku jira dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarinayay gebagabadii barnaamijkeenna maanta haddii aad qabto wax su-aal ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com sidaas iyo nabadgelyo
yaa oo saraata laxbiyo timo